wasaaradda cadaalada iyo arrimo dastuurka dowlada federaalk soomaaliya baraawo kafurti kulun la tashiga bulshada rayidka ee walkubedelowka iyo hajeedyowka cutubyada shanaad iyo sagaalaad ee dastuurka dalka kulunka wayba si wada jiraan fadhiya gudiyada reedanfiiryowka dastuurka iyo guddiga walkabedelka iyo la socodka dastuurka dalka agaasimaha guud ee wasaaradda dastuurka maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdinuur deerow iyo maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa unka horeynta ku dawahay kulanka
degmada baraawe oo aad joogtaan maanta haddii ilaahay yidhaahdo anigu furitaankaa naga quseeyay haddii ilahay barnaamijka waan idiin furn waan idiin furnay sii guddoomiyuu sheegay horta annaga maamul ahaan doorkeennu waa inaan ku soo dhoweyno wasuudan kala duwan oo heer federaal iyo heer dowlad goboleedba ah oo looga hadlaayo arrimaha dastuurka bulshada baraawe inay fikradooda ka dhiibtaan waa fursad dastuur haddii laga hadlo waa mustaqbalkii dalkan iyo dadkan iyo diintan iyo carruurteenna dambe waxaa la rabaa marka inay dadku si wanaagsan fikirkooda uga dhiibtaan talooyinkooda uga dhiibtaan wax kastoo isleedaha mustaqbalka dadka iyo dadka waa ku hagaagayaan aad ku darto farxad gaara ayay noo tahay maanta inaan mar kale ku qaban magaalada baraawe ee caasimadda dowladda koonfur galbeed kulan la tashi dadweyne aan kula tashanayno arrimaha dibugista dastuurka gaar ahaan cutubka shanaad ilaa iyo sagaalaad wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaalada iyo arrimo dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya axmed cabdiraxmaan xasan ya sheegay inay muhiima tay in bulshada lagula talada walkubedelowka cutubyada shanaad iyo sagaalaad ee dastuurka hawsha waxaan rabaa horta marka hore inaan idiin sheego dastuurka oo ah sharciga asalka ee shuruucdao dhan ka soo farcanto baa muxuu ahaa cutubkiisii shanaad ilaa kiisii sagaalaad maanta idin horyaalla fursadda marka maanta aad haysataan waxaa weeye inaad ka munaaqashotaan fikraddiinna ka dhiibataan su'aalaha ka jawaabtaan sida idinla qurux badanaa idinla saxaa idinkoo xon ah aad ka jawaabtaan baa loo baahay oo fikirkiina dhiibataan waa fursaddii u horraysay ee degma ahaan idinka idin soo marta wey marka aad iyo aad baan idin salaamayaa runtiina aad baan ugu faraxsanaya inaan idinkala soo qayb galo waana idinku dhiirigelinayaa inaad fikirkiin iyo hawliina ka dhiibataan shirkuna waa inoo furan yahay waa mahadsantii guddiga reedan fiiryowga dastuurka dalkiyo horey kulamo la tashi een la suubi qaybo shaldubag ee bulshada rayidka aana sayti oki eedan walkubedelowka cutubyada shanaad iyo sagaalaad ee dastuurka dalka